runtii waa shir weyn oo ka hadlaya de runtii maamul wanaaga iyo habwanaaga ma garanaysa dhaqanka xisaabaadka laakiin anagu dhinacaanu ka qaabilsanay baarlamaanka waxa weeye koob iyo lixdan dal baa xildhibaanadu ka yimaadeen waxa ay ka qaban karaan dalkooda xagga shuruucda ee ku saabsan horumarinta ma garanaysa maamul wanaaga dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha shuruucda kusaabsan amniga adeega bulshada siiba xisaab wanaaga lana i m f iyo world bank xaggaas ay ka soo galaan iyaku aad iyo aad iyo ilaalinta magaranaysa hantida ummadda waan gartay marka mar haddii laga hadlay i m f ta iyo world bank waxaa jirtay soomaaliya waxay doonaysaa deynta in laga cafiyo hawl baa socotay lagu eegayo sida loo aamini karo halkay imka wax marayaan wallahi runtii dee horta hawshaa xukuumaddaa wadda anaku korjoogteen baanu ku leenahay lakin de kor arrimaha meesha loo yimin waxa wey in lasoo bandhigo xukuumaddu ay soo bandhigto iyo hawlihii ay qabatay kolleyba de anigu runtii saad og tahay waxaa soo baxay report ka soo baxay hanti dhowrka kaasoo xoogaa dhinaca baarlamaanka anaka xoogaa nayaro gelinaya walaac iyo shaki oo u baahan runtii dib laisugu noqdo oo la ogaado bal habkii lagu maamulay de miisaaniyaddii iyo ma garanaysaa mucaawanooyinkii dalka soo galay marka taas waxay de waa muhiimad taas sida loo maamulo inbaa kolleyna hadhowta deymaha loo maamuli doonaa marka waxaan doonaya inaan hubsanno inuu maamul saxi jiro insha allah marka kolley baarlamaankan waa kan imika furmay kolley de isla xisaabtan culus baa imanaya runtii laakiin waxaan doonaya guddiga rimmaga jooga inuu ku dhiirado haddii kale de waxaa la doonaya guddiga joogtada iyo xildhibaanada baarlamaanka mas-uuliyadda ma ka saaran iyo guddoonku in waxaan reportkan ka soo baxay hanti dhowrka in dib loogu noqdo oo hay-adihii aan samaynay xataa baarlamaanka waa ku jira hay-adihii aan xisaab celinta samaynin in dib loogu noqdo iyo sababaha aan u samaynin maadaama shirkan arrimaha maaliyadda lagaga hadlayay aadna sheegtay in lagu soo hadal qaaday sidee u arkayaan i m f iyo iyo world banku arrintaasi runtii anigu de wasiirka iyo guddoomiyaha bankiga lamaan soconin oo dhinac baarlamaanka ka socda annaka marka xildhibaanadun baa dhinacagood ka hadlayay oo labada gurb la wada hadlayay marka annaka arrinta soomaaliya specifically nalama soo qaadan waxa laga hadlayo in general sideebay xildhibaanadu markay dalkooda ku noqdaan ha inta badanna dalalku ama xildhibaanadu waxay ka muujinayeen ma garanaysa ay weydiinayeen macaawanooyinkan aad dalka siisaan inay meelihii loogu talagalay gaadhayaan sidee baanu maxaanu ka qaban karnaa maadaamaad guddiga difaaca aad ka tirsan tahay hore waxaa jiray duulaano joogto ah oo lagula jiro al-shabaab dadka gudaha jooga hadda waxay sheegayaan inaanay arrintaasi waxba ka soconin oo dhul horla oo la qabsanayo joogtaahi aanay jirin welina qaraxyadii iyo amni daradii ay magaalada caasimadda iyo magaalooyin kaleba meelo badan ay ka jiraan maxaad guddigiina la fahaanteedu shuruucdii iyo qawaaniintii iyo dabagalkii dowladda ilan dowladdu way isdheelitiraysaa idinka qaybtiinni xagay joogtaa wallahi anigu qaybtiisa ad ogtahay ninku fulinta maaha anigu waxa weeye waa inaanu programna ay soo bandhigeenna aanu kula xisaabtanno hadday khaladaad galana u yeedhno intaba waanu samaynay laakiin runtii waxaad moodaa inay saad sheegtay hakad culus xaggaa ku yimi waxaana base u ah siyaasad xumada siyaasad xumadu in waxaa laga gud laga wareegaya marka laga fikirka o dhan laga wareejinaya xaggii amniga iyo ciidamadii iyo dagaalkii lagula jiray al-shabaab waxaad reversal ku sameeyey maamul xumadii iyo dhibaatada ka dhex taagan dowladii dhexe iyo shacabkeeda iyo maamuladii marka taasu dhibaatooyin bay ciidamada u keenaysaa dhacdooyin waaweyn baa dhacay la yaab leh runtii anaku xisaabtan waanu samaynay marka de waxa la doonaya runtii xukuumadduna inay taa qirato oo wax ka qabato isbedelana samayso dadka hay-adaha amniga ku jiraan runtii inay consequencekaas iyo ciqaabahaas ku dhacaan kumana dhicin waan gartay xildhibaan xukuumadda la fahaanteeda waxaa la sheegayaa inay ka shaqayn la-day mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo isbahaystay oo dowladdii ka horjeestay oo hawlihii ay dowladdu qaban lahayd oo dhan lugta jiidaya bal ka warran arrintaa waa su-aashaas runtii dadku qalad bay ka fahamsan yihiin mucaaradku waa qayb dowladda ka mid ah waa loo baahan yahay haddii dee qof kastaaba uu wax kasta la isla ogolaado shaqadu si saxa uma imanayso waa in balance yimaada weeye balanskaas xukuumadduna waa inay ogolaataa xukuumaddu waxay u dhaaratay inay sistemka federaalka ilaaliso haddaanay aaminsanayn markaa waana dastuurka wax ka badashaa laakiin inay ku dhaarato system federaala haddana ay ku dhaqanto kala talis waa mushkilad marka meesha iska nabad waa halkaa laakiin dowladda dalka iyadaa ka mas-uula maamulkii dhexe ee maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee laamaha dowladda isku xidhaya ay tahay dabcan waxay wakiil ka tahay dowladnimadii soomaaliya marka wax badan baa muhiima in looga dambeeyo si ay markaa hawlihii u qaban karto oo dadkii ammaan u heli karaanoo kala dambaynta nidaamku uu soo noqon karo absolutely saad u sheegtay hadday wuxu dhici lahaayeen way wanaagsanaan lahayd laakiin saan kuu sheegay waxa weye wixii waa system federaal dalku burbur buu ka soo baxay is-amwaan weyn baa jira mas-uuliyadda isku haynta markaa maamulada iyo dowladda dhexe ma saaran maamulada waxay saaranta dowladda dhexe waxaad ka timid magaalada kismaayo waxaad ka qayb gashay caleymasaarkii axmed maxamed islaam axmed madoobe dowladdu waxay sheegtay doorashada axmed madoobe iyo caleymasaarkiisaasiba inaanu ansax ahayn magaaladii muqdishona waad u sii socotaan siyaasiyiintii kalena dabcan qaarkood way soo noqdeen arrinta waxaa la sheegaya inay sii murugtay maxaad u malaynaysaa xalku siduu noqon doono markase muqdisho tagtaan maxaad filanaysaan runtii de waa arrin laga xumaado waxa weeyaan saad sheegtay dastuurku wuxuu shee- sheegayaa qodobka boqol iyo labaatanaad inay maamuladu iyaku u leeyihiin u madax bannaan yihiin runtii habka ay u samaysanayaan ama gudiyadooda madax bannaan ama doorashada u dhacayso marka haddii xukuumadda in la tiraa ansax iyo ansax la-aan ma aha iyada doorkeeda ma laha aqalkiisalaa jira oo runtii qaabilsan af- umuuraha wayna tageen ma garanaysaa senataradii iyo guddigii arrimaha gudaha federaalanta way tageen wayna wayna endorse gareeyeen marka reer jubbaland masiirkooda iyo systemkay dowladda u samaysanayaan iyo xukunkay samaysanayaan iyo kaa u madax bannaan xukuumadda waxaa la doonaya marka waxay ku caawin karto inay u facilitate garayso ay marka ku garab istaagto laakiin inay iyada u dhigteed garayso tirada annaka systemka doorashada samaynayna annaka wax soo xulayna nidaamka annaka dejinayna runtii saas waa waxa way systemkii lagu heshiiyena maaha saxna maaha